waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali wasiirka wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda xubno ka tirsan golaha xukuumadda iyo baarlamanka mas-uuliyiin hore oo dekedda muqdisho iyo martisharaf kale ayaa ka qaybgalay munaasabaduu xilka kula wareegayey maarayaha cusub ee dekedda muqdisho oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cali ameriko taasoo ka dhacday gudaha dekedda weyn ee magaalada caasimadda ee muqdisho ugu horeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay maarayihii hore ee dekedda muqdisho ee xilka wareejiyey axmed washington kaasi oo sheegay in uu wareejiyey dekad leh dhammaanba agabkii lagama maarmaanka u ahaa howlaha dekedda waxaan u malaynayaa maanta aniga waxay ii tahay wakhti taariikhiya sababtoo ah waxaan la sheegay inaan ahay maarayihii ugu wakhti dheeraa ee deked maamula muqdisho gaar ahaan marka taas bataa waxay ii tahay sharaf muddadan aan joognayna waxay ahayd muddo runtii aan ku bilownay duruufo aad u adag siaad ogtihiin dekeddu sideeda waxay u shaqaysaa ganacsatadu waxay u furan tahay ganacsatadu dadka loo qaadumeynaya waa ganacsatada dowladda waxay lacag ka rabto ayaga annaga iyo shirkaddan waxaan lacag ka rabno ayaga marka iyaga waxaan uga shar ugu nimid aad u dhiban sida ka aragteen filimka marka waxaynu u abuurtay marka inaan xal ka gaarno probleemka ayaga haysto horta in la xaliyo markaan leenahay dekedda ganacsatada ayaa loogu shaqeeyaa waxaa anigu halkaan joogo sideed sana iyo bar ilaa bishii juun ee sanadkan marka laysku daro dakhliga dowladda uga soo xarooday guud ahaan waa hal bilyan iyo lix boqol iyo labaatan iyo afar milyan oo u s dollar hal bilyan lix boqol iyo labaatan afar milyan oo u s dollar waaye muddo sideed sana iyo bar ah muddana maaraya waxaan ku faraxsannahay maanta inaan kugu wareejinayno dekad shaqaynaysa efishinta ah qalab leh barxadihii u baahneed leh dad u tababaran leh shirkadda nala shaqaynayso maamulkeedan oo runtii hadda heer fiican soo gaartay oo la fikirkeeda waddankii la qabsatay ay kuu joogto waxaan rajaynayaa marka adigana doorkaada inaad ku biirisid waxaan kaloo rabaa inaan magal celiyo maarayaashii anaga naga horreeyey saaad ogtihiin qof walba waxbuu ka soo qabtay kadaan sideedana dowladnimadu waa isu dhiib marka maarayaashi hore runtii waxaan u jeedaa waxaa joogo cabdijiinow sid cali cabdulaahi waxanusiya waa la ii sheegay idiguna waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo rabaa inaan magal celino ganacsada soomaaliyeed ee runtii annagana noo duubtay xilliyo waxaan soo maran aad u adag dhankiisii maarayaha cusub ee dekedda muqdisho ee xilka la wareegay ambasator maxamed cali nuur americo oo goorta ka hadlay ayaa mahadcelin kadib waxa uu sheegay inuu ka shaqayn doono dhismaha deked cusub oo ay yeelan doonto magaalada muqdisho maadaama dekeddu ay aasaas u tahay dhaqaalaha dalka oo idil munaasabadan xilwajinta ee aan goobjoog ka nahay ma ahan oo keliya isbeddel xoogan waa dadegelin himilada madaxweynaha iyo dowladda dan qaran oo ahayd xoojinta iyo dibidhiska kaabiyaasha dhaqaalaha markan waxaan halkaan rabaa inaan ugu soo jeediyo mahadnaq la soo koobi karin maariyo iga horreeyey axmed washington iyo mas-uuliyiintii dadaalka badan gelisay dekeddan gaarsiisana heerka wanaagsan ee maanta ay marayso sanadkii laba kun iyo labaatan afartii siduu sheegay daito washington oo la tixraacaya albeegga bangiga adduunka ee waxqabadka dekedaha waxaa wax lagu faano in dekedda muqdisho lagu qiimeeya inay tahay dekedda labaad ee ugu weyn waddanka afrika guulahan dartood waxaan hambalyo ka ilaaba u dirayaa dhammaan dhinacyada ay khusayso sida shaqaalaha dekedda ciidamada hay-adaha aan wada shaqayno xukuumadda shirkadda albort meerayaha hore washington hogaankiisa ayaa intaa lagu gaaray wuuna mahadsan yahay waajibaadka ina hor yaalla waa kuwa cad waxaa ka mid ah inaan sii horumarino dekedda si u noqoto albaab caalami ah oo horumar dhaqaale u hortayta dalka xoojisa kaalinta ay kaga jirto gobolka iyo adduunka dhanba sidoo kale waxaan si firfircoon u ballanqaadayaa inaan ugu shaqayn doono dhismaha dekedda cusub ee muqdisho taas oo dhowaan bedeli doonta dekeddan taariikhdiga ah ee dekedda muqdisho insha allah tacaala dekedda cusub waxay noqon doontaa tiirka dhexe ee riyooyinka ganacsi ee soomaaliyeed oo ah mid casri hufan si casri u qalbaysan noqona doonta xaruun ganacsi oo muhiim u ah waddankeenna gobolka iyo guud ahaan adduunka insha allah mudan yaale mar weyn iyo martida sharafta leh maanta waxaa lagu ammaanay runtii shaqo culus anigoo ku tiirsanaan doona ilaahay iyo taageeradiinna joogtada ah waxaan ku kalsoonahay inaan si wada jir ah u gaari doono aragtida ah islamarkaana aan qori doono buog cusub oo guul taariikhi ah oo u dhalan doonto dekedda muqdisho insha allah tacaala ugu dambayntii waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo xilka u kala wareejiyey labada maareeye walaalkaydan jire maxamed cali americo oo aan isna u rajaynayo inuu alle ku guuleeyo mas-uuliyaddaas culus ee uu qaaday dekedda muqdisho waa naaska koowaad ee u irmaan dowladda federaalka soomaaliyeed horumadkeeda iyo wax soo saarkeedana waxaa u darban waxaa u dabran socodsiinta howlaha dowladda oo dhan sidaa daraaddeed mudane danjire waxaa lagu dhiibay ammaanadii ugu weyneed ee qaranka annaga wasaarad ahaan waxaana saaran waa inaan maareeyaha la fududayno sidii loo horumarin lahaa shaqada dekedda iyo wax soo saarkeeda in aan fariisinno shuruucda iyo siyaasadda lama huraanka u ah shaqada dekedda inaan ka shaqayno soo xirigelinta xiriiro caalami ah oo aan ka faa'iidaysanno khibraddooda iyo horumarka ay gaareen iyo inaan korjoogtayno shaqada dekedda iyo dhammaan dekedaha kale ee dalka deked waa albaabka laga soo galo dal walba waxaa waajib naga saaran yahay inaan hubinno waxa soo gelayo ama ka baxayo dalkeenna annaga oo fulinayno shuruucda qaran ee ka taalla isla markaasna kaalmaysanayno heedaha kala duwan ee ku shaqada leh amniga tayadhowrka caafimaadka iyo kuwa lamid ah waxaan bulshada soomaaliyeed u ballanqaadaynaa inta ay awooddeenna dhan tahay inaan kor u qaadno adeegga dekedda inay si sahlan ku helaan adeeg hufan oo u dhigma kan ay bixiyaan dekedaha dalalka nalamidka ah ee aan jaalkana dhinaca kale mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho uga qayb galay xuska maalinta guusha qaran ee turkiga oo ah maalin dowladda turkigu ku xusto guusha uu ciidankoodu ka gaaray dagaalkii xorriyadda sannadkii kii khudbado kala duwan ayaa halkaasi laga jeediyey iyadoo mas-uuliyiinta ka socotay dowladda turkiga ee munaasabadaasi ka hadashay ay ku dheeraadeen ka hadalka maalinkan oo ay sheegeen inuu qiimo weyn ugu fadhiyo bulshooyinta dalkaasi turkiga dhankiisii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyada uu u diray shacabka dalka turkiga ka sokow waxa uu ku dheeraaday xiriirka labada dowladood ee soomaaliya iyo turkiga gaar ahaan taageeridda turkiga ee dhismaha ciidanka soomaaliya soomaaliya iyo turkiga waxay wadaagaan wax badan iyo xiriir taariikhi ah waxa ayna wadaagaan walaaltinimo midnimo iyo ixtiraam isdhaafsi sannadihii la soo dhaafay turkigu waxay garab weyn u ahaayeen oo garab taagnaayeen gaar ahaan wakhtiyadii adkaa dalka iyo shacabka soomaaliyeed ayagoo ka taageeray dhinacyada amniga horumarka gurmadka bini'aadamnimo iyo tan ugu muhiimsan oo ah dhismaha iyo tayaynta hay-adaha difaaca qaranka oo aad markhaati ka ahaydeen helikobtariskii dagaalka oo maantay korkeenna dul heehaabaya qaybna ka ah dhismaha ciidankeenna iskaashigan wuxuu muuqaal dhab ah ka bixinayaa ruuxda maalinta guusha in la ysku soo gurmado oo laysgarab istaago xaaladaha adag annaga oo maanta u dabbaaldegayna munaasabaddan sharafta leh soomaaliya waxay mar kale xaqiijinaysaa himiladeeda ah inay sii adkayso iskaashiga istaraatiijiga ah ee dhinacyada difaaca iyo amniga ee kala dhexeeya dalka aan walaalaha nahay ee turkiga waxaannu aad ugu mahadcelinaynaa taageerada joogtada ah ee walaalaheen turkigu ay ku bixiyaan dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed si uu u noqdo ciidan xirfad leh oo awood u leh difaaca madaxbannaanida dalkeenna iyo ka qayb qaadashada xasiloonida bobolka wararka s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali